إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada qodobada wararka idaacadda islaamiga ee alfurqaan faahfaahin ayaa laga helayaa dad shacab ah oo habeen hore lagu dilay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada hiiraan iyo shabeellaha hoose bulshada ku dhaqan muqdisho ayaa sheegay in dhaqaali xumi ay soo wajahday xoogsatada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa kacbanaya shaqola-aan la soo diristay xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inay ka adkaan waayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab wax faa'iido ahna aysan lahayn maleeshiyaadka macuusleyda ciidamada dowladda federaalka iyo koox tuuga ah ayaa dhac u geystay isbitaal ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن haatanna ku soo dhowaada warkii oo dhan faahfaahin ayaa laga helayaa dad shacab ah oo habeen hore lagu dilay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug maxamed muudi ayaa ka waramaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa habeen hore ka dhacay dilkan laba qof oo shacab ah kuwaas oo ku sugnaa goob ganacsi falkan dilka ah ayaa si gaar ah kaga dhacay wadada suufi xalwo oo ay ku tiil goobta ganacsi ee ay xilligaasi joogeen waxay ku fureen rasaas iyaga oo goobta isaga baxsaday kadib markii ay dileen labada ruux oo ay warku sheegayaan in ay dhalinyaro ahaayeen dhacdadani ayaa lasoo warinayaa in ay salka ku hayso aano qabiil maadaama deegaano hoostaga magaalada gaalkacyo ay muddooyinkii lasoo dhaafay ka socdeen dagaalo u dhexeeya beelo walaalo ah oo halkaasi wada diga ma ahan markii ugu horreysay oo gaalkacyo ay ka dhacaan dilalka la xiriira aanooyin qabiil ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada hiiraan iyo shabeellaha hoose haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ciidamada dowladda federaalka ka soo gaaray weeraro iyo howlgallo isxigxigay oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan deegaanka berire ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose laba qarax oo ciidamada dowladda federaalka ah lagula eegtay bariire ayaa waxaa ku dhintay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka toddoba kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyada ayaa shalay ciidamada dowladda federaalka ah bariire lagula eegtay xalana ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday isla ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan deegaanka bariire dhanka gobolka hiiraanna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalad dagaal toos ku qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku sugan degmada buulaburde ee gobolka hiiraan waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada weerarka lagu qaaday bulshada ku dhaqan muqdisho ayaa sheegay inay dhaqaalo xumi soo wajahday warkaasi cabdalle ayaa ka waramaya bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa sheegay inay dhaqaale xumi soo wajahday iyadoo ay dadka ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo kaga imaanaya dowladda federaalka ayaa waxaa lasoo sheegayaa in iminka gobolka banaadir laga dareemayo dhaqaale xumi bahsan qaar ka mid ah bulshada ku nool muqdisho oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey heerka dhaqaale xumi ay u sabeeyeen inay hormuud ka tahay dowladda federaalka ee ka jirta magaalada waa ku dhawaaa magacayga xuseen mawlid xuseen miyow alxamdulilah shiidka owal dadna waa daransanaan dadna ma daransanaan mafahanti laakiin hadda magaalada waxaa waaye dadka dhan wuu wada saameeyey ruuxan shiid mae qaacaa socda qiiqaa socda siq marka ilaaha ugu dambeeya waxaa waaye magaalada waa ka jaban tahay marka ilaahay khayr a keeno maanta maalinla iga daran tahay weligaa may soo marin noloshada intaan noolahay marka alxamdulilah waa iska sugaynaa ilaahay nimcadiisaa sugaynaa insha allah shiidkaana hadda wax sababa hadda ummadda soomaaliyed oo dhan waa wada jirta waxyaabaha kale uu soo gajahana waxay yihiin maalintii taleefonkaa toban door hadday soo gasho laba dooraa kaa goys aan lahay labada door maxay goysaa toddoba door kiraa ku dhiibay saddex door aa ii soo hartay saddexdii door laba door maa liii goynaa hal door ma ciyaalka miila u dhiganaa marka saas camal looma baano أنا وزعي التليفون قالوا عدي كلا أنت العكس شنو سومالي أسك قاعدينا والله مقالة ورشيد كنا كجرو بحالة أنا ورشيد أدر حالة شنو دور حالة هاي وعلى عالم جرنا اللويا وعش ما نقوتها أنا ما قبل تغيرة العق ميلا ككنا خلانا على الصجر وحالة بو شركة درمود ساواك بلوه بنو كينين بو آه dad badan u saameeyay maxaa xataa adeega markaa qof dukaan wax ka tuurinayno waa la jarnaa la sheeka kala keenaa mar sii horreysay ayaa wasiirka maaliyadda dowladda federaal ku sheegay in canshuur laga qaadayo wax weliba iyadoo canshuuraha aan xadka lahayn ee laga qaado dadka rayidka ah oo horaanba ay dhibaatooyin ku qabeen ayay tilmaameen in lagu soo kordhiyey mid kale oo aysan xamili karin taas oo sababtay in durba ay dadku dhaqaale xumi dareemaan tan iyo inta uu xasan garguurte xilka ku fadhiistay waxa ay caasimadda muqdisho dareentay mid ka mid ah dhaqaale burburkii ugu xumaa ee soo mara soomaalida waxaana ugu wacan mashaariicda dhaqaalaha loogu uruurinayo soomaalida oo maalin weliba mid ay soo kordhinayso dowladda federaalka heer uu arin ku gaaray in dowladda federaalka malaayiin dollar oo laga qaaday soomaalida loogu deeqo waxa loogu yeero bulshada bariga afrika xoogsatada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa ka cabanaya shaqo la-aan lasoo diristay zakariya cumar ayaa warbixinta warkaasi soo gudbinaya xoogsatadan qaxootiga ku dhaqan xerada dhadhaab oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ay ku nool yihiin soomaalida ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen maciishad xumo soo food saartay waxaana ay tilmaameen inay meesha ka baxeen shaqooyinkii ay noloshooda ku maarayn jireen sababo ku aadan xaaladaha shaqala-aan ee haysata dadka qaxootiga ah ee ku dhaqan xeryahan iyagoona intaasii raaciyey in duruuf awgeed ay ku dhow yihiin inay isaga tagaan xeradan iyadoo ay nolol iyo maarayn ka sugayaan qoysaskooda xaaladda qoyska aad iyo aad sigi liitaa wax aan awoodi karo oo haaskii aan maanta aan siin karo ma laha ilmaha meesha jooga jajabood ayaa guriga ii jooga wax gacan kuma haayo si wax isyeela ayaan garan la ahay suuq waa tegaynaa waa isgalbanaynaa owal guryaha maxaan ku dhisayni shan kun shantii mitir hadda sidii ma jiraan wallaahi shaqo kale meel kaloo la aada ma leh inugu qaxootiyan iska nahay oo dad masaakiinoo waxba haysanaan iska nahay labada bilood hal maalinaa shaqo ka helay oo weliba shaqada qofka aan u shaqaynaa naftigiisa uu cabaadayay biilkii intaan baa liisoo diray intii liisoo dirta iguma filna laakiin meeshaan halahan derbigaan ii duma iiga darana intii hataa shaqada aan marka hore ku qaban jirnay wax kasii yar laba jibbaar hal meel hataa ma dhamma waxaan ku shaqaynayno hadda xataa halka wakhtigaan ma la'nahaybo guriga inaan ka cararo magaalada aan duurka galaa wax yar iiga dhiman waayo wax la'aan darteeda cabashada qaxootigan soomaalida ah ee ku dhaqan xerada dhadhaab ee dhulka n f d ee xoogga ku haysato kenya ayaa waxa ay qayb ka noqonayaan cabashooyinka kala duwan ee ka soo yeeraya soomaalida ku dhaqan dowladaha shisheeye kuwaas oo marar badan ay saxaafaddu soo tabisay cabashooyinkooda islamarkaana aysan jirin cid wax uga qabanaysa cabashooyinkooda maadaama ay ku sugan yihiin dal ay qaxooti ku yihiin islamarkaana aysan wax mudnaan ah ku lahayn xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay ka adkaan waayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab wax faa'iido ahna aysan lahayn maleeshiyaadka maacuisleyda amuuraha ku aadan qodobkaasi muxsin xasan ayaa soo jeedinaya mustaf dhuxulow oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh ay ka adkaan weyday xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu sheegay in muddo laba sano ah oo ay dowladda federaalka dagaal kula jirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ilaa iyo hadda ka adkaan la'dahay weerar afka ah ayuu ku qaaday xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka isagoona dhaleeceeyey siyaasadda uu ku wajahay dagaalka waxa uuna sheegay in hal qof oo go-aan iska qaatay uusan waxba ka tari karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab runtii shabaabka dowladda hadda labada sano ay socoto dagaal ay ku waday laakiin dagaal ay ku waday waxaa la rabay inuu noqdo dagaal inay dhinaca socoto fikir la soo aruuriyaa loo baahnay dadka soomaalida in la warsadaa loo baahan yahay culammadaa loo baahan yahay fikir keento aqoon-yahanadaa loo baahan yahay dadka la soo digilgariya shabaabka wadahaalka lasoo furaa loo baahan yahay hal qof oo meel fariista keligiis inta go-aan qaato go-aankiisa shabaab laguma rey karo waxa waa ideology adduunya dadna lamid ahaa jira waxaa la rabaa dagaalkan in la wado shaqooyin kaloo fara badan research in la sameeya la rabay si evangeli xataa marka loola hadlaayo loo la gaaro meesha laga hadlaya meesha ay tahay laakiin hal qof oo iska socdo oo dowladda gacanta ugu jirto oo shaqo kasta raba inuu isaga qabto oo maaragtay dastuurka garabka u saaran yahay oo dowladada garabka u saaran tahay oo labada aqal oo baarlamaan ku saaran tahay shabaab ma difiid garay kari xildhibaan dhuxulow ayaa geesta kala tibaaxay in maleeshiyaadka macawiisleyda ee ay ku shaqaysatay dowladda federaalk aysan waxba taraynin ayna yihiin maleeshiyaad aanan wax sharci ah haysanin sidoo kale xildhibaan dhuxulow ayaa tilmaamay in maleeshiyaadka macawiisleyda aysan buuxin karin booska dowladnimada loona baahan yahay in dib la iskugu noqdo oo wax laga bedela arrinkaas waxaa jira fikrado kala duwan iyo deegaano kala duwanaa jira laakiin dhibka jiraa waxay tahay mar kasto roolka dowladnimadu macaawisley ma buuxi karto ma laha sharciyad ma laha marka waxa aan sharciyad lahayn waxba tari maayaan sharciyad kala dambeyn loo sameeyo waa ilaa hadda waa ogtiin haddii dad la iska dilo askarta dadkay disho xildhibaanada ganacsatada inta lagu soo qoraa diida laga qaadaa waxaas wax ma ogtahay wax dhow maaha haddaan runta idin sheego dalkan dowladnimadiisa ma dhow waxaa loo baahan yahay in inta dib la isugu laabto talo fara badan la wadaagaa loo baahan yahay si kastaba ha ahaatee xubnaha ka tirsan dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta taageersan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay baraha bulshada kaga celcelinayay in ay ka adkaan waayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana soomaaliya ay gacanta u geli karto xarakada mujaahidiinta warkan waxaad ka dhegaysanaysaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntii ciidamada dowladda federaalk iyo kooxtuuga ah ayaa dhac u geystay isbitaal ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan zakariya cumar ayaa faahfaahinaya xaaladda amni darro oo ay laga soo sheegayo magaalada beledweyne ayaa maalinba maalinta ka dambaysa ka sii darayso iyadoona shacabka magaaladaasi ay tilmaamayaan inay wajahayaan xaalad amni darro oo faraha ka baxday waxa ay tilmaameen in ciidamo burcada ah iyo kuwa dowladda federaalka ay maalin cada dadka moobilada uga qaadanayaan gudaha magaalada iyagoo ku handadaya in haddii ay is adkeeyaan ay noloshooda ku weyn karaan waxa ay sidoo kale xuseen in ciidamada dowladda federaalka iyo burcadan ay u dhaceen isbitaal ka mid ah kuwa ku yaala magaalada beledweyne islamarkaana ay jiifeen bukaano fara badan kuwaas oo xaaladooda lagula tacaalayay isbitaalka waxa ay tilmaameen inay qaateen wixii qalab ahaa ee yaalay isbitaalka islamarkaana ay horey uga sii qaateen bukaanadii ku sugnaa isbitaalka wixii ay haysteen walaalayaalow magaaladan ayaantan waxaa ka jira dhibaato badan sidii maamuladan isdiidan ay u yimideen magaalada barabaleenkeedii afarihi ka batay moobeel ma jiro habeenkii adoo xaafadda jiifa xataa iridda lagu soo qaraaca waa lagaa qaadana masaajiddii waa looga dabagala ummaddii oo salaadda markay soo baxaan iridda loo istaaga xale waa maqlisa isbitaalka weyn waa tii la furtay oo wixii bukaanaha macnaa dhakhtarkii laga qaatay magaaladan faraha ka baxday wax dowladda kama jiraan shacabka anugu magaaladan waxba kama qaban karaan xilli wax laga qaban kara waa jirtay waa xilli dadkiis inta isku yimaado wax iska weydii kara uu leeyahay war maxaa noo xal eh laba isku imaanay oo ka tashanay maxaa noo xal lahaa ma jirto qof walba waxaa waa subax irsaaqadiisa u raadsana habeenkii waa ka sooyana marka maamulna ma jiro oday oo dhan daraawishaasoo irsaaqadiisa u soo raadsadaa marka waxa waa wax maamulna ma jiraan wax odayah oo ka hadlaa ma jiraan dadkan ilaahay ummadha u sahla kale magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha ugu daran ee laga soo calaamadeeyo xaaladaha amni darro iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey ay isa soo taraysay cabashada bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ee la xidhiirta xaaladda amni darro ay wajahayaan iyagoona tilmaamay inaysan jirin cid u istaagaysa inay wax ka qabato dhibaatadan ay wajahayaan bulshada waxaana arrintan loo sababeynayaa maamulada isdiidan ee ka jira magaalada kuwaas oo mid weliba uu damiciisu yahay inuu hanto dhaqaalaha laga faramaroojinayo bulshada magaalada guud ahaanna warkii idaacadda alfurqaan waa naga intaa